guddoomiyaha degmada aadan cumar madow aadan yare magaalada wax dhibaato oo hadda ka jira ma ay jiraan amnigeeda aada ugu xasooloon yahay dadka degan bulshadeedana aaday isku jecel yihiin kolley waad garan kadhaa xamar laba boqol oo kilomitray noo jirtaa badeecada halkaasay ka timaadaa dhinaca baddana ee duumada wax ku keenaan oo dadka ganacsatada ah magaalada baraawa waxaan isdhihi karnaa hadda wax shido oo hadda aan ognaho ka jira ma ay jiraan su-aasha ah ma shabaabaa gacanta ku haayo mise dowlad shabaab meel gacanta ku haayo guddoomiyihii degmada ma kaala soo hadli lahayna ee zahra shabaab nawaaxiga eriyada baraawa hataa waa ay ka zuuleen haddaan runta kuu sheego waan gartay markaa sidee suurtagal ku tahay in ay dad inta loo soo dhuunto dad magaalada caanka ah oo nabadoona ah oo la garanayo inta guryahooda loogu galo la toogto hadhowtana dadkii waxyeelada geystay aan gacan lagu dhigin ee airis ka tagaan taasi siday suuragal ku tahay mudane aadan waa mahadsan tahay zahra waa su-aal fiican oo jawaabteeda u baahan si waafay loo bixiyo horta ciidamada ammaanka way dadaalaan habeenkii magaaladay isku gadaamaan dabcan dadkan la leeyahay khawaariijta ahoo shiyaa al-shiyaadiin aan u aqaano aniga al-shiyaadiin dadkay ku dhex jiraan kama taqaan dadka midib kale oo soocan ma lehen dabcan sidaasaa keenaysaa in ay u sahlanaato inay wax bartilmaamaydsadaan waan gartay laakiin marka rasaasi ka dhacdo guri ka mida guryihii magaalada oo aan magaaladana dagaal ka socon ee ammaani tahay dabcan waa la dareemaya in halkaa rasaastu ka dhacday qof lagu dilay ciidamada ammaanka ee meesha ka agdhoway markiiba miyaanay meesha gaadhayn oo dadka baxsanaya ee dadka soo laayay inaan la qabtaa miyaanay suuragal ahayn walaal qoftii tiisa gashaa dhinta maaana qoladan xalay waa la ishelay ciidamada ammaanka iyoka way isheleen toodaanaan badgelin maahane xalay aniga laftarkeyga qayb baan ka ahaa raggii aaday waan ishelnay markaan ishelnayna de waa habeen waa daran ka dhaa maalin cad maahan sabiq bay ku baxsadeen laakiin leesaga hari maayo saan dareemaaho maalin maalin un gacanta waa laysku dhigi doonaa